بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo tobnaad ee min suurati aali cimraan ilaahay waxa uu ihi subxaanah qul awnabi'ukum bikhayri min dalikum liladiina اtaqow cinda rabbihim jannaat tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha waaswaaj muطaharaة waridwan min allah wallahu basiiru bilcibaad allah waxau ihi subxaanah qul awnabi'ukum bikhayri min dalikum qul waxaad ku tidhaha nebi allow awnabi'ukum ma idinka waramaa bikhayrin wax ka khayr badan min daalikum madkuurkiinaa lasoo sheegay oo shahawaadkaa iyo quruxdaa adduunyo ah wax idiin dhaamo ma idiin sheegaa liladiina ataqow waa jawaabkii waxaad moodaa inay yidhaahdeen haah oo maxaa ka khayr badan waa liladiina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow ka cabsaday allahooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin baa u sugnaaday jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jannooyinka dhexdooda iyo wa aswaajun dumar ayaa u sugnaaday haweenkaasoo mutaharatun la daahiriyey oo laga dahiray waxyaabihii dumarka adduunye lagu yaqaanay hadday tahay caadadii nifaaskii fadalaadkii dadka ka iman jiree kaadi iyo saxaro iyo wixii la mid ah waxa weeyaan akhlaaq xumadii iyo cadhadii iyo waxyaabihii dadku ay dhibsan jireen wixii dumar adduunyo lagu yaqaanay oo dhan ayaa laga daahiriyo oy daahir ka yihiin waa tahaara xisiya wa macnawiya xisiyan baa loo daahiriyey oo wax dhibaatihii korkooda iyo jidhkooda iyo hugooda midna kama muuqdo macnawiyanna waa loo daahiriyey oo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan ayaa loo hagaajiyey oo wax lagu dhibsadaba lagu arki maayo allah waxau ihi iyo waridwaanun raalli ahaansho ayaa u sugnaaday raalli ahaanshahaasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bilcibaadi addoommada ilaahayna waa kii addoommada u arag badan ee arkayee og aladiina yaquuluuna waxay wasfi iyo tilmaan u tahay addoommada ilaahay oo addoommadaasi aladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow inanaa annagu aamanaa waanu ku rumaynay rabbigayow ee fakfir noo dhaaf lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf oo waqinaa naga ilaali cadaab annaari naarta cadaabkeedana naga ilaali assaabiriina waa kuwa sabraya waa wasfigii iyo tilmaamihii addoommadaasi ay lahaayeen assaabiriina waa kuwa sabraya ee daacaadka alla ku sabraya ee macaasida ka sabraya ee masaa'ibta la kulanta ku sabraya iyo wasaadiqiina kuwa runta sheegaya weeyi ee qowlkooda iyo ficilkoodaba ku run sheegaya diintooda iyo iimaankoodana ka run sheegayaan munaafiqiin ahayn afka baarkiisa uun kale iyo waalqaanitiina kuwa rabbigood adeecaya weeyi ee u dhega nugul iyo waalmunfiqiina kuwa xoolahooda wax ka bixiya ee wax sadaqadaysanaya weeyi iyo waalmustakfiriina kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya weeyi bil asxaari xilliga waa dhowaadka yacni waa berigu marka uu soo dhowaado xilligaasna kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya weeyi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan sharafta badan wuxuu inoogu tilmaamay arrimo dhowr ah waxaa qodobka ugu horreeyaa uu yahay laftu andaari اlmu'miniina lima huwa khayru waabqaa min tilka shahawaati dunyawiya waxaa aragtidii iyo dareenkii mu'miniinta loo soo jeediyey wax uga khayr badan oo uga baaqinimo badan shahawaadkii adduunyee lasoo sheegay zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa ilaa aakhiri alaaya shahawaadka dunyawiga ah iyo dhaldhalaalka adduunyee lasoo tilmaamay wixii u dhaamee uga khayrka badnaa ayaa la dareensiiyey oo alla waxau yihi waxaa wax idin dhaamama idiin sheegaa waa jannooyinka aakhiro qul unabiukum bikhayri min dalikum liladiina ataqow cinda rabbihim jannaat waxaa kaloo aayaadkan ku sugan aljanna wa sifaatu ahliha jannadaas iyo sifaatka ay ehelkeedu leeyihiin oo waxaa lagu sifeeyey inay yihiin dad horta ilaahay baryo duco ku sifaysan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaadadii ah waa meelaha ugu muhiimsan cibaadada adducaa baryada alleh walidaalik ayaa ilaahay mooye axad kale in la baryaa aanay bannaanayn adducaau huwa alcibaada marka iyagoo mu'miniin oo muttaqiin ah ayay haddana alla baryayaan oo ay leeyihiin rabbanaa inana aamanaa fakfir lanaa dunuubana waqinaa cadaaba annaar waxaa aayaadkan ku sugan markaa ducada mu'miniinta iyagoo rabbanaa adeegsanaya ducada rubuubiyada in rabbi lagu baryaana khusuusiyo gaara iyo fadli gaaray leedahay oo ducada qur-aanka ambiyadu alle ay ku beri jireen haddaad u fiirsato rabbanaa rabbanaa ayaa ku badan marka rubuubiyadu dee tadarucaaga iyo isdhuldhigaaga iyo tawaaducaaga ayay tilmaamaysaa rabbigayow markaad leedahay marka yacni in rubuubiyada rabbi lagu baryo waa waxyaabaha ugu dhowaansha badan ijaabada inaad hesho waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tawasulu lmu'miniina biacmaalihim asaalixa mu'miniintu inay ugu tawasuleen ilaahay oy ugu dhowaadeen kuna baryeen acmaashoodii wanaagsanayd waayo tawasulka mashruuca ee la jideeyey waxa weeye waxaa ka mid ah in ilaahay lagu baryo acmaasha wanaagsan ee dartii loo sameeyey sida aayaddan ka cad in ilaahay magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare lagu baryo walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha waa nooc min atawasul ruuxa muuminkee nool alxayu alxaadir inaad tidhaha ilaahay ii bari qofkaad khayr iyo wanaag u rajaynayso waa nooc min atawasul ilmashruuc marka waxay iyagu sameeyeen altawasul bilcamali asaalix waxay ku tawasuleen oy alle ku baryeen camalkoodii wanaagsanaa oo maxay yidhaahdeen rabbanaa inanaa aamanaa fakfir lanaa dunuubana waqinaa cadaaba annaar rabbigayow waa ku rumaynay ee noo dembi dhaaf naartana naga badbaadi waxay ku tawasuleen iimaankoodii oo macnuhu waxa weeye ilaahayow haddaanu ku rumaynay iimaanka aanu ku rumaynay iyo tawxiidka aanu ku toosnaanay waxaanu kuugu tawasulannaa oonu kugu baryannaa inaad noogu dembi dhaafto oo tawasulka camalku waxa weeye dee ruuxu inuu yidhaha camalkaa wanaagsan in allahayow dartaa u sameeyey allahayow sidaa iyo sidaa igu sii oo xadiidkii asxaabulqaar waa garanaysaan saddexdii nin ee waxa weeyaan godku uu ku xidhmay intuu dhagaxaan kusoo wilaanwisho kusoo cararay albaabkii afkii uu ka xidhmay dabeed midkoodu ku yidhi waxa weeyaan ka badbaadi maysaan maanta waxa aad ku jirtaan ilaa ilaahay inaad ku weydiisataan acmaashiinii khaaliska ahayd mooye nin walba camal ayuu xasuustay ilaahay dartii uu sameeyey mid walba waxau yidhi allahayow camalka noocaasa dartaa haddaan u sameeyey fafruj cannaa maa naxnu fiih naga fayd waxaananu ku sugannahay markaasaa marba dhagaxu in yar ka dhaqaaqa marba in yar ilaa albaabkii ka furmayoo fakharajuu yamshuun iyagoo soconaya ay albaabkii ka baxeen marka xadiidkaasi muxuu daliil u yahay dee ruuxu camalka wanaagsan ee ilaahay dartii uu u sameeyo inuu ilaahay ku baryi karo ku tawasuli karo oy mashruuc tahay sidaa ay muuminiintaniba u yidhaahdeen rabbanaa inanaa aamanaa fakfir lana maxaa aamanaa ay ugu hormariyeen ducada waa tawasul biliimaan ilaahay ow ku rumaynaye noo dembi dhaaf weeyi marka tawasaluu ila llahi bilcamali asaalix waxaa kaloo aayaadkan ku sugan in ilaahay tabaaraka wa tacaala markii jannada uu sheegay iyo webiyadaas hoosteeda qulqulaya iyo haweenka ilaahay ugu nicmaynaya mutaqiinta ayaa rabbi waxa uu ku sheegay nicmooyinka ay helayaan mu'miniinta inuu ka mid yahay waridwaanu min allah raalli ahaansho ilaahay xaggiisa ka ahaaday raalli ahaanshahaasina wax allo waxay nicmo heleen isagaa ka weyn hadday dumar tahay hadday cunto tahay hadday cabbitaan tahay hadday hoy tahay hadday hu tahay wax kastoo loogu raaxeeyey waxa ka weyn oo ka culus ridaa rabbi alardi waasamaawaat ilaahay raalli ahaanshaha uu ka raalli noqday ayaa nicmooyinkaa jannada oo dhan ka weyn oo ilaahay waxa uu yidhi wacada allahu lmu'miniina wاlmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wamasaakina طayibata fi jannaati cadn waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawz alcadiim ilaahay waxau ihi subxaanah alla wuxuu u ballan qaaday mu'miniinta iyo mu'minaadka jannooyin hoostooda webiyaal ay qulqulayaan iyagoo ku waaraya jannooyinka iyo raaxada iyo nicmooyinkaas waxaa kaloo alla u ballan qaaday guryo wanaagsan oo ku yaalla jannooyin lagu nagaanayo oon meelna looga guuray waxaa alla uu raaciyey wa ridwaanu min allaahi akbar akbar waa afcalu tafdiil laakiin raalli ahaansho ilaahay xaggiisa ka ahaaday ayaa ka sii weyn waxaa la soo sheegoo dhan daalika huwa alfawzu alcadiim kaa la soo sheegay waa liibaantii weynayd oo addafaru bilmarguub waannajaatu min almarhuub in wixii la doonaya la helo wixii laga baqanayeyna laga badbaado cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa tafsiirkeeda markuu sharxayay waxa uu yidhi fa ridaa rabbi alardi waasamaawaati akbaru min naciimi aljannaat rabbiga waxa weeyaan cirarka iyo dhulalkaba rabbiga abuuray rabbigaa dhulalka iyo cirarkaba abuuray raalli ahaanshihiisa ayaa ka weyn min naciimi aljannaat jannooyinkaa la soo sheegay nicmooyinkooda waxa ka weyn ridaha rabbi marka rida allaah nicmo kastoo mu'miniinta la siiyo isagaa ka weyn oo ka muhiimsan sidaa darteed ayaa saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi saciid inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha tacaala yaquulu liahli اljannati ya ahla اljanna fayaquuluuna labayka rabbana wasacdayka wاlkhayru kuluhu fii yadayk ilaahay waxa uu u dhawaaqaya oo u yeedhaya ahlu jannihii wuxuu odhanaya ahlu jannihiiow markaasay odhanayaan rabbigayow ku ajiibnay oo ku yeel oo ku maqallay khayr oo dhammina gacmahaaguu ku jiraa fa yaquulu hal radiitum wuxuu odhanayaa raalli ma noqoteen haddaa ahlu jannihii tihin waa anigaa jannadii idin geliye fa yaquuluuna wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbi waqad actaytanaa maa lam tucطi axada minmin khalqik waxay odhanayaan rabbigayow maxaanaan raalli u noqonayn adoonna siiyey waxaanad cidba siin khalqigaaga ka mid ah fayaquulu alaa ucطiikum afdala min dalik alla wuxuu ku odhanayaa ma idin siiyaa waxaan idin siiya wax ka mudan oo ka fadli badan oo ka sii wanaagsan fayaquuluuna yaa rabbi wa ayu shayin afdalu min dalik waxay odhanayaan rabbigayow oo waxaadna siisay waxa ka fadli badani waa maxay fayaquul wuxuu allah ku odhanayaa uxilu calaykum ridwaanii falaa ashatu calaykum bacdahu abadaa waxaan korkiina ku soo dejinayaa raalli ahaanshahaygii oo weligay dib dambayse idinku cadhoon maayo idan ridaa rabbi alardi waasamaawaat akbaru min tilka aljannaat ridaha rabbi ayaa jannooyinkaa lasoo sheegay lasoo tilmaamay ka weyn sifaadka muuminiinta waxaa ka mid ah kuwa jannada dhexlaya alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustakfiriin waa kuwo sabra oo daacaadka ku sabra oo dunuubta ka sabra oo aqdaarta ilaahay ee xanuunka kulul ku sabra oo ku adkaysta waa kuwo run sheega sadaquu fii aqwaalihim wa afcaalihim waxay ku hadlayaan iyo waxay samaynayaan iyo waxay ictiqaadinayaan iyo waxay rumaynayaan intaba waa ku run sheegayaan oo kuma been sheegayaan waalqaanitiin waa kuwa rabbigood u dhaganugul oo ateecaya oo aan ka hor imanayn waalmunfiqiin waa kuwa xoolahooda wax ka bixinaya infaaqu wuxuu tilmaamayaa kamaa axsanuu fii mucaamalati alkhaaliq faqad axsanuu fii mucaamalati alkhalq ilaaha khaaliqa ah mucaamaladiisa iyo dhaqankiisa iyo cibaadadiisa siday u hagaajiyeen sidaasoo kale ayay dhaqankii iyo mucaamaladii makhluuqana u hagaajiyeen oo dee waa kuwa wax ku taraya ee xoolahoodii wax ka bixinaya nafaqaadkii waajibka ahaa iyo sadaqaadkii sunnada ahaa labadaba marka qad axsanuu fii mucaamalati alkhaaliqi waalkhalqi macan wlmustakfiriina bilasxaar xilliga waa dhowaadka waqtu saxar waa habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meeli markay hadho siday habeen oo dhan daaco iyo cibaado ugu taagan yihiin ayaa waxay ku gunaanadayaan oo ku gebagabaynayaan istikfaar dembi kumay jirina cibaaday ku camirayeen habeenkooda laakiin cibaadaadka marka la dhammeeyo waxaa lagu gunaanadaa istikfaar macnaheeduna waxa weeye si kastood ilaahay u caabudo haddana marnaba xaqiisa ma gudi kartid oo xataa cibaadada aada gudanayso sidii ay ahayd uma samayn kartid marka waxa weeye ilaahu wixii aanu ka gaabinay anu ku gaboodfallay naga dhaaf waxaanu hagaajinayna nagu abaalmari oo salaadda markaynu ka baxno maxaa sunno ah saddex jeer in la yidhaahdo astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah salaad baanad ka baxday marka wahaakada waynakii soo maray cinda waxa weyaan ifaada min carafaat wastakfir ullah in ilaahay dembi dhaaf la weydiisanayo marka cibaadaadka aakhirkooda istikfaar baa layna amray waa wixii gaboodfalaynu ka gaabinay waqtu saxar fadli badan baa ku jira oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula leylati ila asamaai addunya xiina yabqa hulusu lleyli alaakhir yaquulu man yadcuunii faastajiiba lah waman yas'alunii faucطiyah waman yastakfirunii faakfira lah rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam rabbigeen waxa uu soo degaa habeen walba oo samaa-u dunyaha waa samadan ina soo xigta toddobada samo ayaa la yidhaha samaa-u dunya samadan ina soo xigta ilaahay habeen walba wuxuu u soo degaa xiina yabqaa hulusu leyli alaakhir habeenka saddex meeloodow meesha u dambaysaa markay hadho habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo meesha u dambaysaa markay baaqi tahee laba ay tegeen ayaa samaa-u dunyaha rabbi u soo degaa wa nusuulan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih waa soo degid ku habboon oo u qalanta ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa iyo jalaalkiisa oo kayfiyada iyo siday tahay aynaan sawiran karin siduu usoo degayo ma garan karo laa yacrifu kayfa huwa ilaa huwa hore waxaynu usoo sheegnay haddaad doonayso inaad badbaado sifaadka ilaahay kayf ha odhanin sidee ha odhan waayo sida ay yihiin iyo xaqiiqadooda ma gaadhi kartid makhluuq yaroo daciifa too gidaarkan dabadiisa aan arki karayn oo aan gaari karayn sideed u gaari kartaa sifada alle subxaanahu wa tacaala ma gaari kartid marka waxaad ku dhaaftaa ood u rumaysaa siday u timid ilaahay baa si isaga ku habboon oo alla yaqaano usoo degaya waa sidee ma garanaysid adigu ilaahay unbaa garanaya makhluuqna ma garan karo ilaahay marka uu samaa dunyaha usoo dego ayaa wuxuu odhanayaa man yadcuunii faastajiiba lah yaa i baryaya oon aqbalaa man yas'alunii fa ucطiyah yaa waxi weydiisanaya oon siiyaa man yastakfirunii fa akfira lah yaa dembi dhaafi weydiisanaya oon u dembi dhaafaa sidaasuu odhanaya marka xilligaas waa xilliga dadka mutaqiinta ee mu'miniintu ay odhanayaan ilaahu annaka noo dembi dhaaf oo annaka raxmadaada nasiib oo addoonku ilaahay gacmaha hoos dhiganayo waa waqti aada u fadli badan oo ducadana la rajaynayo in la ajiiboo la aqbalo alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow awnabiukum ma idinka waramaa bikhayrin wax idinka khayr badan min daalikum madkuurkiinaa la soo sheegay kiinaa la soo sheegee adduunyo iyo quruxdeed ah wax idiin dhaamoo idinka khayr badan ma idiin sheegaa liladiina taqow waxaad mooddaa inay yidhaahdeen haa noo sheeg markaa jawaabtii waxay noqotay liladiina kuwii waxa u sugnaaday ittaqow ilaahay ka cabsaday ee wixii la faray yeelay wixii loo diiday inay iskaga tegay kuwaa waxa u sugnaaday oy leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa ugu sugnaaday had iyo jeer waxaa soo noqnoqota cinda rabbihim yacni lahum ajruhum cinda rabbihim liladiina itaqow cinda rabbihim alcindiya tadullu cala asharafi waalcadamati waalculuw cindiyadaasi waxay tilmaamaysaa sharafka iyo saraynta iyo maqaamka ay wax ku leeyihiin halkuu taagan yihi oo meel soke waxba kuma laha meel sare oo ilaahay agtiisa ah ayaa wax u yaallaan nin alle agtiisa wax u yaallaanna dee waa nin sare cinda rabbihim sidaasaa loo yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow ilaahay ka cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin baa ugu sugnaaday jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda wa aswaajun iyo haween baa u sugan haweenkaasoo mutaharatun la taahiriyey iyo wa ridwaanu raalli ahaansho ridahaasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu ilaahayna basiirun kii u arag badan weeyi bilcibaadi addoommada basiirun bilcibaadi waxa ku jira wacdun waa ballanqaad iyo yabooh oo ilaaha mutaqiintaa arkayee ogi wuu abaal marinayaa weeyi aayaadka dambe wallaahu basiirun bilcibaadida inoogu iman doontaana waa waciid iyo goodi oo kuwa waxaa sameeyey ilaahay wuu arkayaa oo wuu ciqaabayaa weeyi marka asmaada ilaahay ee samiicun iyo basiirun iyo caliimun iyo asmaada la midka ah ama wacdi ama waciidun baa ku jira yabooh iyo ballanqaad ama goodi iyo hanjabaad oo dadka mutaqiinta a marka lagu khatimo waa yabooh iyo ballanqaad marka gaalada iyo mujrimiinta lagu gebagabeeyena waa goodi iyo cadaab marka kani waa wacdi iyo ballanqaad wanaagsan alla waxa uu yihi aladiina addoommadaasoo yaquuluuna odhanaya yacni addoommadaa lagu sifaynaya addoommadaasi aladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow inanaa anagu aamanaa waanu ku rumaynay ee fakfir noo dhaaf lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf oo waqinaa naga ilaali cadaaba annaari naarta cadaabkeeda naga ilaali yani waxaa la ysugu idaafay iyagoo shay keliya oo cadaabki iyo naarti labadiiba ay cadaab yihiin waxaa la yidhaha waa min baabi tanziili ikhtilaafi lafdi mansilata ikhtilaafi lmacna yacni lafdiga kala duwan waa cadaab iyo naar waa kala lafdi xagga ereyga marka lafdigooda kala duwan uunbaa la dejiyey sidii ku yani mansiladii kuwa ku kala duwan oo kale xagga macnaha macnaha kuma kala duwanoo cadaab waa cadaabu naarina waa naar oo isku mid laakiin lafdigii maadaama uu kala duwan yaha laga dhigay laba shay oo kale sidaasaa la ysugu idaafeeyey ilan shayga laa yudaafu ilaa nafsi laakiin waxaa baneeyey waxaa loola mucaamalooday sidii laba shay oo kale maadaama ay laba erey kale yihiin oo cadaab iyo annaar alla waxa uu ihi alsaabiriina addoommadaasi waxa weeye alsaabiriina kuwa sabraya weeyi iyo wasaadiqiina kuwa runsheegee runta sheegaya weeyi iyo waalqaanitiina kuwa ateecaya rabbi weeyaan iyo waalmunfiqiina kuwa wax bixinaya weeyaan iyo waalmustakfiriina kuwa ilaahay dembi dhaafka weydiisanaya weeye bilasxaari xilliga suxuurta wakhtiga waa dhowaadka kuwa ilaahay dembi dhaafka weydiista weeyi shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wlmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqisط laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu اlxakiim allah waxa uu yidhi shahid allaahu ilaahay waxa uu ka markhaati kacay anahu ana alamra washana xaalka iyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ay laa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq inaanu ahayn ilaa huwa isaga mooye ama waxaad odhanaysaa laa macbuuda bixaqin yacni mid xaq lagu caabudaa ma jiro mawjuudun ma ahanin mid jira mid xaq lagu caabudaa ilaa huwa isaga mooye marka taasuu ilaahay ka markhaati kacay alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooye wlmalaaikatu malaaigta rabbina waa ka markhaati kaceen towxiidka iyo waxdaaniyadaas wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibka ihina waa ka markhaati kaceen arrintaas qaa'iman xaal uu yahay rabbi kii ku taagan bilqisti cadaalad oo cadaalad yacni uunka iyo makhluuqaadka iyo kownka oo dhan ku kala maamulaya marka bilqisti waxaynu ka xaalaynay allah ama damiirka huwa waxaana awlaysan damiirka huwa ee soke ee allahuda ka dambeeya inaad ka xaalayso saaxibulxaalka aad ka dhigto laa ilaaha ilaa hu ay laa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huwa isaga mooye alla mooye mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro alcasiizu ay huwa alle alcasiizu weeyaan waa marka aad ka dhigto khabar mubtadihiisi maxduuf yahay haddaad ka bedeshana waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ilaa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma ahaanin ilaa huwa isaga mooye alcasiizu ila alcasiizu mooyaane allaha casiiska ah ee haalibka ah ee waxa weeyaan isagu gacanta sare leh alxakiimu ee xikmada badan allaha mooyaane mid xaq lagu caabudaa mawjuud maho ma jiro alla waxa u ihi ina addiina diinku cinda allah ilaahay agtiisa alslaamu islaamnimada weeyi waxa weeyaan bimacnaa diinta maqbuulka ee mardiga ah ee raallida laga yahay ee ilaahay uu aqbalaya waa taasun diin kale ninkii la yimaada laga aqbali maayo ina addiina diinka cinda allah yacni diinta xaqa ah ee rabbi uu raallida ka yahay waxay ahaatuun alle agtiisa alislaamu islaamnimada diintaa islaamka unbuu rabbi raalli ka yahay tu kale raalli kama aha waraditu lakum lislaama diina wama ikhtalafa iskumay khilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey iskumay khilaafin ilaa min bacdi maa jaaahum alcilmu cilmigu intuu u yimid dabadeed mooye wakti kale ismabay khilaafin ee cilmigu markuu u yimid kadib ayuunbay isku khilaafeen kitaabkii iyo cilmigii maxay isku khilaafeen cilatulikhtilaaf waa maxay bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii bay isku khilaafeen baynahum dhexdooda ahaaday yacni xadgudub ay isku xadgudbayaan iyo xasad ay isxasdayaan darteed ayay isku khilaafeen allah waxau uhi waman yakfur axadka ka gaalooba biaayaat illaah ilaahay aayaadkiisa ruuxa ka gaaloobana fa ina allaha alla sariicu lxisaab xisaabkiisu waa ka uu degdega badan yahay allah waxau ihi fain xaajuuka hadday kula doodaan nebi allow oy muran iyo dood kula galaan faqul waxaad ku tidhaahdaa aslamtu waxaan u badhax tiroon u khaalis yeelay wajhiya wejigayga lilaah ilaahay baan u khaalis yeelay aniga iyo waman itabacanii cidda i raacda oo damiirka mutasilkee aslamtu ayaa wamanta lagu cadfayaa oo sidee loogu cadfayaa sawtii ay ahaan jirtay in waxa weeyaan lagu akido damiir munfasil ah marka mutasilka wax lagu cadfayo maxaa loo odhan waaye faqul aslamtu ana waman itabacanii sida idhab anta warabbuka iyo uskun anta wa zawjuk waxaa sidaa loo odhan waayey waa la kala fasliyey oo waxa u dhexeeya damiirka macduufu calayga ee ta'da iyo macduufka waman itabacani wajhiya lilaahi baa lagu kala fasliya oo udhexeeya marka mar haddii damiirkii mutasilka ahaa iyo macduufkiisa dambe loo dhexeeyo faasil kale looma baahna kaasaa lagaga maarmay haddayse isku xigaan waxaa daruuri noqon lahayd damiir munfasila in lagu akido intaan ism daahira lagu cadfin sida idhab anta warabbuk oo idhab warabuka lama odhan idhab anta antadani waxay taakiidinaysaa damiirka waajibulistitaarka ee idhab ku jira si loogu cadfo warabukada damiirka mustatirka ah alla waxa u ihi markaa fain xaajuuka hadday kula doodaan faqul waxaa tidhaha nebi allow aslamtu waxaan u khaalis yeeloon u badhax tiray wajhiyo wejigayga lilaah ilaahay baan u khaalis yeelay aniga iyo waman itabacanii cidda i raacday waxaynu ku cadafnay markaa aslamtudii ta'daasaynu ku cadafnay haddii laga goostoo la bilowdana waman itabacanii kadalika dhe usoo qadar waman itabacanii cidda i raacdayna kadalika sidaas weeyi oo mubtadiya khabar isaga dhig waqul waxaad ku tidhaahdaa nebi allow liladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ahlu kitaabka ah yahuudiya nasaara iyo walummiyiina iyo kuwii ummiyiinta ahaayen waxna qori karayn waxna akhriyi karayn waa mushrikiintii carbeed oo ummiyiin waxaa loo yidhi haalibkoodaa sidaa ahaa oo waxa ku yaraa wax akhrinta iyo wax qoraalka sidaasaa ummiyiin loogu idlaaqay ummiyiinna sidaynu hore usoo marray waa nisbatun ila al ummi oo waa ruuxu siduu hooyadii uurkeeda kaga soo baxay sidii buu ku sugan yahay weli oo laa yaqra walaa yaktub sidaasaa ummi loo yidhi waqul waxaad ku tidhaha liladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey iyo walummiyiina mushrikiintii carbeed ee ummiyiinta ahaydeen waxna qorayn waxna akhriyayn waxaad ku tidhaahdaa a aslamtum ma islaamteen waa istifhaam bimacna almri ay aslimuu islaama weeyaan macnaha iyo muraadka loo socdaa fain aslamuu haddaba hadday hogaansamaan faqad ihtadow alla ilaaha dhab ahaantii waa hanuuneen wain tawallow hadday jeestaanna fa innamaa calayka albalaagu korkaaga waxa ahaaday uun gaadhsiin wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bilcibaadi addoommada tan oo kale waa waciid iyo goodi iyo tahdiid oo hadday jeestaan ilaahay wuu arkayaa bimacnaa wuu ciqaabayaa weeye oo dee maadaama uu og yahay wuu ka argoosanayaa ilan waa casiizun duntiqaam ah haadihi alaayaat waxaa ku sugan ajalu shaahidin wa huwa allah wa ajalu mashhuudin bihi wa huwa tawxiid wa acdamu shuhadaa'i min alkhalqi wa hiya shahaadat lmalaa'ikati waalculamaa cid markhaati furta kii ugu weynaa oo allah subxaanahu wa tacaala wa kafaa billaahi shahiida isagaana inoogu filan cid maragga iyo markhaatiga furta oo shahid allah ilaahay baa ka markhaati kacay towxiidkiisa markaa shaahid ka weyne waa allah ee ka markhaati kacay waxdaaniyadiisa wa ajalu mashhuudin bih wax laga markhaati kacana wixii ugu weynaabaa aayadda ku sugan oo waa towxiid ullaahi jala jalaaluh waa ilaahay towxiidkiisa annahu laa ilaaha illaa hu waxaa kaloo aayadda ku sugan makhluuqaadka kuwooda markhaati kaca kuwa ugu mudan ee ugu muhiimsan wahum lmalaa'ikatu wa ahlulcilm waa malaa'igta iyo culimada waxaa kaloo aayaadkan ku sugan maqaamu alculamaa culuwu makaanati alculamaa maqaamka iyo mansilada culimadu ay leedahay siday u sarrayso waayo markhaatigoodii ayaa waxa lagu lamaaneeyo lagu cadfay ama lagu xijisiiyey kii malaa'igta oo alla wuxuu yidhi waalmalaa'ikatu wa ululcilm culimadu darajadoodu inay sarrayso oonay sokayin ayay taasi daliil u tahay dadkana waajib bay ku tahay inay gartaan xaqa ahlulcilmiga iyagaa dhaxalkii ambiyada xambaarsan oo rusushii rabbi uu soo diray mar hadday hoydeen oo tegeen oo nebi moxamed oo u dambeeyey sala allahu calayhi wasalam uu dhintay innaka mayitun wa inahum mayituun dhaxalkiisii cidda xambaarsan ee sidaa waa culimada rabbaaniyiinta ah ee waxa weeyaan cilmiga leh aayaadkan markaa waxaa ku sugan towxiidkaa laga markhaati kacayo iyo culimadu maqaamkoodu inuu sarreeyo oo aanu sokayn waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bulaanu kulli diinin siwa alislaam diin kastoo islaam ka soo hadhay baatil inay tahay iyo baabba oon waxba laga soo qaaday macnaha waxaa looga jeedaa kutubtuu ilaahay hore u soo dejiya towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiima oo muusa iyo kayrkoodba lahayd kulligood waa kutub ilaahay soo dejiya oo xaq ah laakiin waxaa baatil ah maanta in lagu camal falaa baatil ah oo maanta waxa keliya xaq loogu camal fali karaa waa qur-aankii nebi maxamed lagu soo dejiye sunnadiisii laakiin sharaa'icdii kaloo dhan waxa nasakhay oo baabi'iyey markii sharciga nebi moxamed lagu soo dejiye rasuulka lasoo diray marka yacni wakhtigaa nebi moxamed lasoo saaray wixii ka dambeeyey wax diin iyo dhaqan laga dhigtoo bannaani ma jiroon ahayn islaamkaa nebi moxamed lagu soo dejiyey oo alla waxau yidhi wman ybtagi ayra slaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhasiriin yani ruuxa islaamka waxaan ahayn diin iyo dhaqan ka doona inuu ka dhigto oo uu ku dhaqmo laga aqbali maayo aakhirana wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray afa gayra diin illahi yabquun walahu aslama man fi samaawaati wlard طawca wakaraha wailayhi yurjacuun ilahay wuxuu lahaa subxaanah ma ilaahay diintiisa islaamka wax aan ahayn ayay doonayaan diin iyo dhaqan inay ka yeeshaan iyadoo alle subxaanahu wa tacaala uu u hoggaansamay wax alla waxa samaawaadka iyo dhulalka ku sugan oo dhan tawcan wa karaha iyagoo ateecsan oo ateecay oo khiyaarkooda ilaahay ku caabudo ku doortay iyo iyagoo khasbanba oo mu'miniintu waxay alle xukunkiisa u hoggaansameen biikhtiyaarihim wa taacatihim doorashadooda iyo taacada ay ateeceen bay ugu hoggaansameen gaalada iyo makhluuqaadka kalena alle waxay ugu hoggaansameen qahran wa kahran wa karhan khasab bay ugu hoggaansameen oo macnaha waxa weeyaan gaalku ilaahayuu rumaynba laakiin taladiisa iyo tasarufkiisa ilaahay kama hoos bixi karo ilaahay baa u talinaya oo amraya oo markuu doono noolaynaya oo markuu doono dilaya oo markuu doono cudur ku ridaya oo markuu doono caafinaya oo markuu doono arsaaqaya yacni maamulka ilaahay kama hoos bixi karo isagoo gaal ah marka gaalku wuxuu ku khasban yahay talada iyo tasarufka alleh iyo amarka ilaahay oo kama hoos bixi karo marka cirki iyo dhulkaba waxa ku sugani ilaahay waa u hogaansameen oo cid xukunkiisa ka hoos bixi kartaa ma jirto awcan wa karha wa ilayhi yurjacuun xaggiisaana loo celinayaa oo dee almarjicu walma'aab waa ila llahi subxaanah idan yacni diinta xaqa ah ee maqbuulka ah ee ilaahay agtiisa laga ogol yahay waa diin lislaam waatuu ilaahay raalli ka noqday waraditu lakum alislaama diina waxaan raalli idinka noqday islaamka diin iyo dhaqan inaad ka yeelataan sidaa darteed ba alla waxa u yihi ina addiina cinda allahi alislaam waa musnad iyo musnadu ileyhi jumladani oo isamka inaad ee addiina waa musnadu ilayhiga wax loo tiirinayo waxa weeyaan khabarkeedan alislaamuna waa musnadkii la tiirinayey marka musnadu ilayhiga addiin waxaa lagu gaar yeelayaa musnadkan la tiirinayo alislaam oo macnuhu waxa uu noqonayaa ina addiina cinda allaahi alislaam diinta ilaahay agtiisa laga ogol yahay waa islaamka oo keliya xasru diini cala alislaam xasri iyo koobis baa ku jirta oo siiqada xasrigaasaa ku jira sida waxa weeyaan adducaau huwa alcibaada ama alxaju carafa addiinu nasiixa oo siiqa xasri baa ku jira marka yacni waxa weeyaan waa koobis lagu koobayo diin kaloo la aqbalayaaba inaanay jirin tan islaamka ee nebi moxamed lagu soo dejiye mooyaane sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma yahuudiyin walaa nasraaniy uma laa yu'minu biladii ji'tu bih ilaa kaana min asxaabi الnaar allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee baa nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam ima maqlo aniga axad ummadayda ka mid ah ama yahuudi ha noqdo ama kiristan ha noqdee qof ummadda ka midihi ima maqlo dabadeedna ima rumayn waayo gaalnimo kuma dhaco ilaa hadduu sidaa yeelase ahlu naar buu noqdaa halkaa waxaa laga qaadanaya dee alyahuud wanasaara inay yihiin min ummati muxamed laakiin waa ummatu dacwa ummaddu waxay u qaybsamayaan ummatu dacwa iyo ummat lijaaba wax alla wixii gaalo diinta loogu yeedhaye dacwada lagu wajahayaa yahuudi iyo nasraani iyo cid kaleba waxaa la yidhaha ummatu dacwa oo dee waa loo baaqaya iyagoo gaalo ah wixii nebi maxamed rumeeye raacayna waa ummatulijaaba waa inta rumaysa ee raacdee ajiibtay ummatulijaaba weeyi marka xadiidka waxaa ka cad axad ummadda ka mida oo rasuulka maqlay oon rumayn hadduu jiro inuu ahlu naar noqonayo qof walbana uu ku khasban yahay inuu rasuulka rumeeyo oo diintii lagu soo lagu soo dejiyey uu ku dhaqmo oo uu ku toosnaado waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci wallaahi walaalkii nebi muuse hadduu maanta noolaan lahaa umay bannaanaateen ani inuu iraaco mooye wax kale oo kitaabkii lagu soo dejiye towraad kumuu dhaqmeene kayguu ku dhaqmi lahaa walidaalika nebi ciise calayhi salaam aakhiru zamaanka marka uu soo dego dee injiishii lagu soo dejiye dadka kuma xukumayo waxa uu ku xukumayaa sharcigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilan sharaaicdii hore oo dhan waa la nasakhay oo mid kaloo lagu dhaqmi karaa ma jiro oon ahayn ta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam alla waxa uu ihi shahid allah ilaahay waxa uu ka markhaati kacay annahu shanigiiyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huwa isaga mooye alla mooye cid xaq lagu caabudo kalau jirtaa ma jirto taasuu ilaahay ka markhaati kacay wa kafaa billaahi shahiida isagaana maragyo markhaati inoogu filan waxaase uu markhaati gashaday makhluuqaadkiisa kuwii ugu mudnaayee ugu darajada sarreeyey oo alla waxa uu yidhi waalmalaa'ika malaa'igtuna towxiidka ilaahay way ka markhaati kaceen wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibka ihina waa ka markhaati kaceen towxiidka rabbi ilaahay waxa uu towxiidka ka markhaati kacay qaa'iman xaal uu yahay alla kii ku taagan bilqisti ay bilcadli cadaaladkii ku taagan xaal uu yahay rabbi subxaanah oon dulmi iyo dulmi shaqo ku lahayn yacni dowdarro iyo dulmi waa ka nasahan yahay rabbi subxaanah walaa yadlimu rabbuka axada alla waxa u ihi laa ilaaha ay laa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma ahaanin ilaa huwa isaga mooye alcasiizu huwa rabbi alcasiizu waa allaha gacanta sarreeye haalibkeen cidina beegsan karin alxakiimu waa ilaaha xukumka iyo xikmadaba isagu iska leh ee aan khaldaminee shay walba meeshiisa dhiga alla waxau ihi ina addiina diinka xaqa ah ee la aqbalayee rabbi uu raallida ka yahay cinda allahi alla agtiisa diinta xaqee raallida laga yahay alslaamu islaamka un weeyi waa xasri diin kaloo raalli uu rabbi ka yahay ma jirto oon islaamka ahay wama ikhtalafa iskumay khilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyana iskumay khilaafin ilaa min bacdi maa jaaahum lcilmu cilmigu intuu u yimid dabadeed mooyaane oo maxay isku khilaafeen waa cilat lkhtilaaf bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii ayay isku khilaafeen xadgudubkaas oo baynahum dhexdooda ahaaday waman yakfur ruuxa ka gaalooba biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa axadka ka kufriyana fa ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa mid ay deg deg badan tahay fain xaajuuka hadday kula doodaan nebi allow faqul waxaad ku tidhaha aslamtu waxaan u barax tiray wajhiya wejigayga lilaahi alle aslama idaa tacadad binafsiha fahiya lilkhlaas wa idaa tacadad bilaami fahiya lilinqiyaad aslamtu lahu waan u hogaansamay weeyaan waa markay laam ku tallowdo laakiin markay iskeed u tallowday mafcuulka toos u gaadho waa bimacna alkhlaas sida tan oo kale aslamtu wajhiya yacni toos bay mafcuulka u gaadhay fain xaajuuka hadday kula doodaan nebi allow faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu waxaan u badhax tiroon u saafi yeelay wejhiyo wejigayga lilaahi alla ayaan u khaalis yeelay aniga iyo waman itabacani cidda i raacdaaba waqul waxaad ku tidhaahdaa liladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey iyo walummiyiina iyo kuwii ummiyiinta ahaa kuwii mushrikiintii carbeed en waxna qorayn waxna akhriyayne ummiyiinta ahaa waxaad ku tidhaahdaa dhammaantood a aslamtum ma islaamteen istifhaamtani waa bimacna alamri oo bimacnaa aslimuu islaama ku dhoweeyey oo hogaansama fain aslamuu hadday markaa hogaansamaan oo islaamkii qaataan faqad ihtadow xaqiiq ahaan waa u hanuuneen oo way hagaageen wain tawallow hadday jeestaanna fa inamaa calayka korkaaga waxaa ahaaday uun albalaaqu gaadhsiin adiga xilkaagu waa gaadhsiin laakiin hidaayada qalbigooda ma gelin kartid oo ilaahay baa hidaayatu tawfiiq haya adiga hidaayadaadi waa hidaayat lbayaan inaad u caddayso uun wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bilcibaadi addoommada alla waxau ihi ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka kufrinaya oo wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyadii alla u soo dirayna laynaya bikayri xaqin xaq darra ku laynaya ama waxaad kaba sifaysaa waawuljamaacaha faacilka wayaqtuluuna oo bikayri xaqin ay multabisiina bikayri xaq xaal ay ku dheehan yihiin xaqdarro iyo baatil oo wayaqtuluuna laynaya aladiina kuwa ya'muruuna amraya dadka bilqisti cadaaladda amraya kuwaa cadaalada dadka faraya oo min annaasi dadka ka mid ah ama min annaasi xaal ay ka mid yihiin kuwaa dadka wanaagga faraya oo waawuljamaacaha yamuruunada ka xale kuwaa ambiyada iyo ducaadaba laynaya fabashiruhum waxaad ugu bushaaraysaa nebi allow oo ku abshira aad tidhaahdaa bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuujiya ulaa'ika haddaba kuwaasi aladiina waa kuwa xabitat ay burtay acmaaluhum acmaashoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku burtay iyo waalaakhirati aakhire dhexdeedaba wamaa lahum umanay sugnaanin iyaga min naasiriina wax u gargaaroo u hiiliyana heli maayaan labadan aayadoodna ilaahay wuxuu ku tilmaamay awalan jazaau lkaafiriin qatalat alambiyaai waalmuslixiin kuwa gaalada ah ee ambiyada iyo kuwii muslixiinta ahaa ee dadka wanaagga farayay xumahana u diidayey kuwaa laayee gacan kudhiiglayaasha ah abaalkoodu waxa uu yahay naar iyo cadaab fabashirhum bicadaabin aliim oo bishaarada waxaa loo adeegsadaa wixii khayr leh lagu farxo ee maxaa bushaare loo yidhi fabashirhum waa digasho waa lagu diganayaa waa hadidaad iyo hanjabaad iyo bahdilaad weeyi oo fabashirhum bicadaabin aliim sow gaalnimada iyo xumaanta kumay faraxsanayn cadaabka iyo cuquubadana ha ku farxaan weeye waa digasho lagu diganayo wax lagu farxo maahe laakiin waa lagu diganayaa waxa alla uu tilmaamay in kuwaas noocaas ah acmaashoodu if iyo aakhiraba ay burtay horena waxay noo soo martay yacni kufriga iyo shirkigu camalka uu burinayo inay ku xidhan tahay idaa maata cala alkufri marka gaalnimo uu ku dhinto oo aayaddan mutlaqa ah waxaa qaydaysa taqyiidkii aayadda suurat lbaqara inagu soo martay ee alla uu yidhi waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaaika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira wa ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun alla waxau yidhi aayaddaas ruuxa ridoobe idinka idinka mid ee diintiisa dib uga noqda oo fayamut wahuwa kaafirun waa qeyd dhinta isagoo gaalnimadii ku sugan ku geeriyoodoo ku dhinta kuwa sidaasa fa ulaaika xabitat acmaaluhum kuwaas ayaa acmaashoodu burtay marka aayaddan kufrigu burinta uu camalka burinaye uu baabi'inayo maxaa lagu xidhay in lagu dhinto laakiin hadduu qofku intuu kufriyo gaalnimadii ka soo noqduu islaamnimo ku dhinto wixii hore uu sameeyey ajarkii iyo abaalkii waa usoo noqonaya uu ka buri maayo waana sida madhabulimaamu shaafici uu qabo caleyhi raxmatullah raajixan ee xooga badan oo waxa weeyi mutlaqa iyo muqayadka marka ay xukumka iyo sababta isaga mid yihiin waa la ysku xambaaraa mutlaqa iyo muqayadka oo ilaaqa ayaa lagu xambaaraa muqayadka marka aayaddan ilaaqeedan sii daysan ila ulaaika aladiina xabitat acmaaluhum hadda waa la ilaaqay ha ku dhintaa mayuu ku dhiman laakiin tan sii daysan waxaa lagu xambaarayaa tii lagu dabree lagu qayday dhimashada fayamut wa huwa kaafirun haddaanu ku dhiman ajarkii iyo abaalkii ka buri maayo waa usoo noqonaya alla waxau ihi ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka kufrinaya oo wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyadana laynaya bigayri xaqin xaqdarra ku laynaya yaqtuluuna markaad ku tacalluqiso ama waxaad ka xaalaysaa waawuljamaacaha oo bigayri xaqin xaal ay ku dheehan yihiin xaqdarro oo madil xaqaa jira ilaan had iyo jeer qeydka waxa wax lagu ixtiraasaa shay kalaa lagu bixiyaa marka shayga shay lagu xidho ama lagu sifeeyo waxbaa la ixtiraazaya lagu bixinaya marka iminka marka la yidhaahdo kuwa nebiyada ku dilaya xaqdarro ma nebi xaq lagu dilaa jira maxaa bikayri xaq lagaga xidhay maya nebi xaq lagu dilaa ma jiro oo dil kastoo nebi la dilaa waa gaalnimo iyo xaqdarro laakiin bikayri xaqin waa sifo kaashifo ahuunoo waxa lasii kashfinayaa oo lasii caddaynayaa uun xaqdarrada iyo baadilnimadooda ama waa libayaani lwaaqic xaqiiqada jirta uunbaa lasii caddaynayaa ee maaha qeyd oo taqyiid ma aha oo dee wax kale lagu saari maayo waayo dil kastoo nebi la dilaa waa xaqdarro mid xaqi ma jiro waxay la mid tahay wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaana inaad ilaahay ku lamaanaysaan waxaanu alla xujo ku soo dejin ma shirki ilaahay xujo kusoo dejiyaa jira shirki kasta sow maaha xujo la-aan iyo daliil la-aan maxaa haddana loo raaciyey maa lam yunazil bihi sultaana waa libayaani lwaaqic waa lasii kashfinayaa una waxaa lasii caddaynayaa shirki kasta inuu xujo la-aan iyo daliil la-aan yahay iyo gardarro alla waxau ihi ina aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka kufrinaya oo wayaqtuluuna laynaya annabiyiina nebiyadana laynaya biayri xaqin xaqdarra ku laynaya dil kastoo nebi la dilaa waa xaqdarradaasoo waa lasii caddaynayaa uune oo wayaqtuluuna laynayoo dilaya aladiina kuwiina dilaya ya'muruuna dadka amraayey bilqisti cadaalada min annaasi dadka xaal ay ka mid yihiin kuwa dadka cadaaladda faraya kuwaa dadkaana laynaya hee fabashirhum ugu bushaare bicadaabin cadaab ugu bushaare cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuujiya ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa xabitat ay burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku burtay iyo walaakhirati aakhiraba oo wamaa lahum uma sugnaanin kuwa min naasiriina waxuu heliyo u gargaarana heli maayaan oo gaalku aakhiro haddaanu waxba ku lahayn adduunka miyaanu dheef ku helayn wanaagga uu sameeyo caafimaad iyo cuud iyo wax lamid ah waa uu ku helayaa laakiin waa idaa araada allah alla marka uu doono ayaa adduunyada lagu abaalmarin karaa aakhiraylen waxba uma yaalaane waa loo soo dadejin karaa oo aayaddii qur-aanka ayd waxay ahayd man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid kii alla uu doono ayuu usoo dadejinayaa gaalado intaanay aakhiro tegin waxoogaa loo soo hormarinayaa abaal ah oo dee caafimaad iyo cuud iyo arsaaqad iyo wax lamida wuu ku helayaa hadduu wanaag sameeyo laakiin waa hadduu alla doono hadduuse kufri ku dhinto marnaba aakhiro waxba uma yaalaan alla waxa u ihi alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yudcawna ila kitaabi illahi liyaxkuma baynahum alam tara miyaanad arag nebi allow haddii ru'yada basariya aad ka dhigto ama alam tara miyaanad ogeyn oon cilmigaagu soo gaadhin ila aladiina kuwii haddaad cilmiye ka dhigto kuwii uutuu la siiyey nasiiban qeyb la siiyey oo min alkitaabi kitaabka ka mida yudcawna xaal loogu yeedhayo kuwaasi ilaa kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa loogu yeedhayo kitaabkii alle towraad ahaa liyaxkuma si uu u kala xukumo kitaabku baynahum dhexdooda uma yatawallaa dabeed ay jeedsanayaan fariiqun qeyb oo minhum iyaga ka midii ay ka jeedsanayaan xukumkii walxaalna ay jeedsanayaan hum iyagu mucriduuna kuwa jeedsanaya ay yihiin oo mucriduuna waa ta'kiidun waxa la sii adkeeyuun yatawallaada waa ta'kiid alla waxa u ihi dalik ay dalika tawali jeedsigaasi xaasilun inta badan dalik waa mubtada khabarkiisu maxduuf yahay waa loo soo qadaraa xaasilun ama waaqicun iyo wixii la mid ah marka dalik ay tawali jeedsigaa lasoo sheegay xaasilun wuxuu ugu xasiluu ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman maalma mooyaane maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey wax la tiriyaana dee waa kooban yahay maalmo kooban mooyaane naarina taaban maysa ay yidhaahdeen wagarahum waxa kadiyey fii diinihim diintooda dhexdeedii waxa ku kadiyey oo ku lugooyey maa kii kaanu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta iftiraha alle ay ku been abuuranayeen ayaa lugooy oo kadiyey ama wagarahum waxa kadiyey oo dagay fii diinihim can diinihim diintooda xaggeeda waxa ka dagay oo ka lugooyey maa kaanuu yaftaruuna waxay been abuuranayeen iftiraha alla ay ku been abuuranayeen ayaa lugooy oo halkaa dhigay alla waxa uu ihi fakayfa idaa jamacnaahum ay fakayfa xaaluhum oo sidee xaalkoodu ahaanayaa idaa jamacnaahum markaanu u soo ururino liyowmin maalin maalinkaasoo laa rayba fiihi shaki aanu ku sugnayn oo wufiyad loo dhammaystiro kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay kasbatay abaalkeedii la mariyo walxaal hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo waxay sameeyeen ee wanaag ahaana aan laga duudsiyeyn oon loo diideyn dembi aanay gelinna aan loo xambaarinayn oo dulmigu waxa weeyi dee wanaag ay sameeyeenna loo diidi maayo waa la siinayaa xumaan aanay iyagu samaynna dee loo xambaarin maayo aanay kasban haddii aad tidhaahdo oo qofka dadka xumaan u horseeda sawka waxa weeyaan axaadiid iyo nusuusta ay ku sugnaatay xumaanta uu sameeyo mid lamida in loo xambaarinayo kii sababta u ahaa dee waxaa la odhanayaa taa iyagaa sameeyey oo siday u sameeyeen maadaama qofku uu yahay qofkii ugu horreeyey xumaantan jideeyey ee lagaga dayday dee kasab iyo camal miyaanu ku lahayn wuu sameeyey marka kaasi dulmi ma ah laakiin waxaa loo jeedaa waxaanu isaguna samayn sababna u ahayn loo xambaarin maayo dee lagu dulmi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkana wuxuu ku tilmaamay abiicatu ahli lkitaab wa waciiduhum muqaabila tawaliihim can xukmi illaah dabeecadda xun ee ahlulkitaabku ay leeyihiin oo ah in iyagoo kitaabkii garanaya oo loogu yeedhayo haddana inay ka jeedsanayaan oo aanay u soo jeedin waa dhaqan xumadii lagu yaqaanay ahlulkitaabka goodi adag baana loo soo jeediyey oo maadaama ay xukumkii alle ka jeedsadeen dee waxa weeyaan naar iyo cuquuba inay ka dambayso ayaa loogu hanjabay waxaa kaloo ku sugan aayaadkan foolxumada ay fool xuntahay aliktiraar biliftiraa fi ddiin in been abuurad iyo iftiraa dartii diinta loogu dagmo oo qofku yacni diintiisa ay ka lugoyso uu ka dagmo isaga oo ku lugo-ay waxa weeyaan been abuurad iyo waxaan jirin oon xaq ahayn yacni lugo-a iyo quruurkaasi foolxumada uu leeyahay ayaa aayaadkan ku sugan iyo alle in lagu been abuurtaa iyaduna dee dhibaatada iyo cuquubada ay leedahay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ahamiyatu dikri ahwaali yowmi alqiyaama walisticdaadi lah muhimadda ay leedahay in la xuso ahwaasha iyo waxyaabaha qiyaamaha dhici doona loona diyaargaroobo oo fakayfa idaa jamacnaahum liyowmin laa rayba fiihi wawafiyat kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuuna idaa maanta waa darfiya maxda darfiya maxda waxaynu uga jeednaa macnihii shardiga ma laha maanta oo jawaabu shardi uma baahna ilain macno shardi hadday wadata jawaab baa loo baahan lahaa laakiin maanta waa daraf mujarad ah oo macno shardi ka madhan sidaa darteed ayaan jawaab loo baahnay oo fa kayfa alamru arrinku siduu yahay idaa jamacnaahum liyowmin maalin markaanu usoo ururino hadalku intaasu ku dhan yahi jawaab hadhay oo la sugayaa ma jiro waa darfiya mujarada can shari uma yatawallaa fariiqu minhum wahum mucriduun walxaal hum mucriduuna waxaynu ka xaalaynay fariiqa laakiin fariiqu waa nakiro saaxibulxaalkuna sida mubtadaha oo kale wuxuu noqdaa un macrifo ama nakiro wax u cunansiina saleh waayo waxay ka siman yihiin mubtadaha iyo saaxibulxaalku labadooduba waa maxkuumu calayh oo saaxibulxaalkana xaalkaa lagu xukumaya mubtadahana khabarka walxukmu calaa shayi farcun can tasawurih shay marka la xukumaayana dee wuxuu ka dhalanayaa uu ka ratibmaya uu farac ka yahay horta in la garanayo uu macruuf yahay waxaan la garanayn majhuula xukum lama saaro marka sidaa darteed baa loo yidhi saaxibulxaal ama mubtada midna ma noqdo yani waxa weeyaan ilaa inuu macrifo noqdo ama ama nakiro musawiqle mooyaane oo mubtadaha iyo saaxibulxaalka shardi waxa waa inay noqdaan macrifo ama nakiro wadata wax u cunansiiya fariiqun markaa maanta saaxibulxaalnimo waxa u cunansiiyey wasfiga oo fariiqun koox kooxdaasoo minhum takhsiis baa ku jira oo cumuumkii nakirada way ka gaar noqotay oo dee waa waa fariiq gaar ah maaha ayi fariiq markaa tilmaanta iyo wasfigaasaa u cunansiiyey saaxibulxaal in laga dhigo ilaa kitaab illaah towraad baa loo jeedaa waayo kutubtu alla soo dejiye o dhan mid walba dee waa min kutub illaah waa kitaabun min kutub illaah alla waxau ihi alam tara ee alam taclam miyaanad ogey nebi allow oo cilmigaagu aanu soo gaadhin oonu kusoo dhammaanin ama aanad arag ila ladiina kuwii uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah yudcawna xaal loogu yeedhayo aladiinada ka xaalee mawsuulka ah mawsuulkuna dee waa macrifo wuxuu saaxibulxaal u noqday yudcawna xaal loogu yeedhayo kuwaasi ilaa kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa loogu baaqayo liyaxkuma si uu kala xukumo kitaabku baynahum dhexdooda uma yatawallaa dabeed way jeedsanayaan fariiqun qayb oo minhum iyaga ka midihi walxaal bay jeedsanayaan fariiqaasi hum iyagu mucriduuna kuwa jeedsanaya ay yihiin waa takiidun daalik tawalligaasi ama daalik cuquubada laga fahmay tawalliga ilain hadday jeestaan ilaahay waa cadaabayaa soo maaha marka ama waxaad tidhaha daalika cadaabka halkaa laga fahmay waaqicun wuxuu ugu dhacayaa biannahum sababtan soo socota ama daalika tawalligaasi wuxuu ugu dhacay waaqicun biannahum ama almru daalika arrinku waa caynka ah alla waxau ihi daalik ay dalika tawallii jeedsigaasi xaasilun wuxuu ugu dhacoy u jeedsadeen biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen sababteeda lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naartu na taaban mayso ilaa ayaaman maalma mooyaane maalmahaasoo macduudaati la tiriyey waa maalmihii waxay u jeedaan dibiga ay caabudeen ee nebi muuse ka maqnaa ee afartanka maalmood ahayd waxay dhahdeen afartankaa maalmood aynu dambaabnay mooye wax kale cadaab noo soo dhowaan maayo na taaban maayo wagarahum waxa kadiyey oo lugooyey fii diinihim diintoodii waxa ku kadiyey ama can diinihim diintoodii waxa ka dagay oo ka lugooyey ama ka kadiyey maa kii kaanu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta oo alle ayay u nisbaynayaan wax aan waxa weeyaan xaq ahayn oo been abuurad diintii bay been ka sheegayaan iyo ilaahay iyo rusushiisii alla waxau ihi fakayfa idaa jamacnaahum ay fakayfa xaaluhum xaalkoodu siduu ahaanayaa idaa jamacnaahum markaanu soo ururinno liyowmin maalin dartiin aanu soo ururino ama liyowmin fii yowmin maalin dhexdii aanu soo kulmino maalinkaasoo laa rayba shaki fiihi maalinka dhexdiisa aanu ku sugnaanin maalin aan shaki ku jirin imaatinkiisa iyo dhicitaankiisa oo wawfiyat loo dhammaystiro kullu nafsin naf walba maa kasabat ay jazaa'a maa kasabathu waxay kasbatay abaalkiisii loo oofiyo walxaalna loo oofiyo hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo kullu nafsin mufrad bay ahayde wahum maxaa loogu celiyey waxaa loogu celiyey dee kulludaa cumuum faa'iideyna soo macnaha jamac ka ah oo marka la yidhi kullu nafsin naf walba jamiicu nufuus bay ku dhacaysaa markaa jamaca nafaha halkaa kullu nafsintaa laga fahmay markaa walxaal hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo dembi aanay galabsanna aan laga goynayn oon la saarayn wanaag ay sameeyeenna aan loo diidayn oon laga duudsiyeyn qul waxaad tidhaha nebi allow allaahumma yaa allah allahayow maalika almulki yaa maalika almulk mulkiga ka iskalahow tuutii waad siisaa almulka mulkiga iyo boqortinimada iyo lahaanshaha iyo taladaba man tashaau cidda ad doonta inaad siiso watansicu waad ka siibtaa almulka boqortinimada iyo mulkigaba miman tashaau cidda ad doonta inaad ka siibto oo watucizu waad cisaysaa man tashaau cidda ad doonta inaad cisayso oo watudillu waad dulaysaa allahayow man tashaau cidda ad doonta inaad dulayso biyadika gacantaada ayaa uu ku sugnaaday alkhayru khayrku inaka adigu allahayow calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii u awood badan baa tahay tuuliju waad gelisaa allahayow alleyla habeenka fi nahaari maalinta ayaad dhex gelisaa oo qeyb habeenkii ka midaad maalinta gelisaa markaasaa maalintu dheeraataa habeenkuna gaabtaa wa tuuliju waad gelisaa annahaara maalintana waxaad gelisaa fi leyli habeenka ayaad dhexgelisaa oo qeyb maalinta ka mid ahayd baad habeenka dhexgelisaa markaasaa habeenkii dheeraadaa maalintiina gaabataa wa tukhriju waad soo saartaa allahayow alxaya mid nool ayaad ka soo bixisaa ood ka soo saartaa min almayiti mid dhintay wa tukhriju waxaad ka soo bixisaa ood ka soo saartaa almayita mid dhintay ayaad min alxayi mid nool ka soo bixisaa wa tarsuqu waad arsaaqdaa allahayow man tashaau ciddaad doonta inaad arsaaqdo bikayri xisaabin xisaab la-aan baad ku arsaaqdaa oo wax walba ilaahay way u xisaaban yihiine waa macnaha arsaaq fara badan oo zaa'ida ayaad siisaa hadihi alaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qudrat ullaahi calaa kulli shay wax walba inuu alla awoodo oo adduunka isagu amruu maamuluu u taliyo oo siduu doonaba u yeelo fallaahu subxaanahu wa tacaala huwa araaficu walkhaafid ka wax kor u qaadee darajeeya iyo ka wax hoosu dhigee wax dulleeya waa rabbi subxaanah ka cidduu doono mulkiga iyo talada ka siiba cidduu doonana siiya waa alle ka cidduu doono ciseeye cidduu doonana duleeya waa rabbi biyadika alkhayr waxaa halkaa laga qaadanayaa dee tasarufka taamka ah ee dhammayska tiran allah iskale waxaa adduunyada ka dhacaya yudabiru lamra min asamaa xagga saraa laga soo xukumaa dhulka lagama xukumo ka la casilayo ka la cisaynayo ka kor loo qaadayo ka hoos loo dhigayo ka caydh noqonaya ka qani laga dhigayo ka caafimaad helaya ka cudur ku dhacayo yacnii wax kasta oo dhacaya adduunka xaggaa saraa laga maamulaya oo rabbi ayaa taladaa iyo amarkaa iyo maamulkaa iskale marka waa tawxiid taasina waxay tilmaamaysaa ruuxu inuu ilaahay ku xidhnaado cid kale aanu isku xidhin waayo amarka iyo maamulka allah iskale inaku muuqaalada iyo madaahirtunbaa inoo muuqata laakiin isbedelku halka uu ka dhacuu ka yimaadaa waa min asamaa waa xagga sare oo ilaahay baa u talinaya mulkiga iyo lahaanshaha ilaahay cidduu doonana gacantuu u gelinaya cidda uu doonana waa ka siibaya sidaasoo kale ciziga iyo dulliguna ilaahay cidda uu doono ayuu kala siinaya xadiidkii qunuuda xasan ibnu cali ducaau lqunuudkii rasuulku uu baray sala allahu alayhi wasalam maxaa ka mid ahayd inahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayt allahayow ma dulloobo ka aad xidhiidhiseed jeclaataa mana cisoobo ka ad adigu la colowdaa marka waxa weeyaan adullu waalcizu min asamaa xagga saruu ka imanaya oo ilaahay baa cidduu doonana cizaynaya cidduu doonana dulaynaya man yurid alciza falyuic alcasiiz waxay xikmaddu ahayd ruuxa haddaba cizi doonaa allaha casiiska ah ha ateeco ha caabudo man kaana yuriidu alcizata fa ina alcizata lilaahi jamiica cize qofka doonaya dhammaanteed rabbi bay u sugnaatay wlilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun alle ayaa cizada iska leh iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay laakiin munaafiqiintu garan maaya marka alcizu waa biyadi illaahi subxaanah ilaahay baa cidduu doonana cizeeya cidduu doonana isaga ayaa duleeya oo hoos u dhiga waxaa aayaadkan laga qaadanayaa wujuubu taadubi maca allah wa cadamu nisbati shari ilayh in ilaahay laga edebsado oon edebdarre iyo akhlaaq xumo lagula dhaqmin rabbi subxaanahu wa tacaala oo khayrka mooyaane sharka xaggiisa aan loo aanayn oon loo tiirin waayo biyadika alkhayru lama odhan biyadika alkhayru washar hadda khayrka iyo sharka labadaba rabbi baa qadaray oo xukumay haddana xagga aadaabta iyo nisbatulkhayr khayrkuunbaa alla loo tiiriyaa ee shar looma tiiriyo oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi washaru laysa ilayk sharku xaggaaga ma aha yacni laguma tiiriyo marka xadiidkii aynu hadda tilmaamayne ducaaulqunuudkii nebigu xasan ibnu cali uu barayna waxaa ka mid ahaa waqinii shara maa qadayta allahayow iga ilaali waxaad soo xukuntay sharkiisa haddama odhan waqinii shara qadaa'ika oo sharka uma nisbayn nafsu lqadaa ilan waa ficilkii ilaahay wuxuu alla xukumay ee uu yeelay ficilkii ilaahay laftiisa looma tiirin sharkii waayo afcaalullaahi kulluhaa khayr wax kastuu alla sameeyaa waa khayr adiga sharba ha kugu muuqdo laakiin waxau yihi waqinii shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisa fa adaafa shara ila almaqdiyi laa ila alqadaa waxaa sharka uu tiiriyey wixii lasoo xukumay oo mafcuulaadkii iyo maqdigii ah laa ila alqadaa laakiin xukumka qadaha laftiisa sharka uma tiirin markaa sharku waa fi lmafcuulaat waalmaqduuraat waalmakhluuqaat waxyaabaha lasoo qadaray ee la sameeyey ee lasoo xukumay ayaa sharku dhexdooda u yahay laakiin ficilka iyo qadaha rabbi laftiisu shar ma aha ee waa khayr oo macnaha binisbati ila alcabd marka loo eego addoonka ayuu nisbadiisa ama khayr u noqonaya ama shar u noqonaya laakiin fii xaqiiqati lamri laf ahaantiisu xukumku waa khayr mar walba oo xataa musiibada iyo dhibaatada aada dhibsanaysaa cidhibteeda dambe wanaagunbay kuu tahay haddaad ku sabirto marka calaa kullin biyadika alkhayr waa min aladabi maca allah waa edebsiga alle laga edebsanayo oo lama odhan biyadika alkhayru washaru tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyl dee waynu aragnaa wakhtiga xagaagii iyo gugii iyo jiilaalkii wakhtiyada ama fusuusha kala duwan ee sanadka in mar habeenku dheeraado mar uu gaabto mar sidoo kale maalintu dheeraanayso mar ay gaabanayso waa isdhexgelin ilaahay labadii isdhexgelinayo oo qayb habeenkii ka mida maalintii gelaysa markaasay maalintu dheeraanaysaa ama qayb maalintii ka mid a habeenka gelaysa markaasu habeenku dheeraanaya ka kalena uu gaabanaya waa sidaasoo kale waana ficil iyo xukum alleh subxaanahu wa tacaala oo in lagu waantoobo wax lagu qaato mudan wa tukhriju lxaya min almayiti wa tukhriju lmayita min alxayi tafaasiir dhowraa la saaray waxaa ka mid a tafaasiirta la saaray in laga dhigo dhimashadan iyo noloshan macnawi xagga macnaha oo lagu fasiro muminka iyo gaalka ilan muminku waa xayun oo macnaha ruuxdiiyo qalbiguu ka nool yahay o iimaankuu ku nool yahay muminku oo rasuulku sal allahu alayh wasalam waa ki yihi maalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruh maalu lxayi waalmayit ka ilaahay xusaya iyo ka aan xusayn waxaa tusaalahoodu isku yahay sidii nin nool iyo nin dhintay gaaladana alla waxa uu ku yidhi awaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun ma mid ahaade markii hore meyd dhintay oo noolaynba waa gaalkii xaaladdu gaalka ahaa fa axyaynaah dabadeed islaamkiiyo iimaanka aanu ku noolaynay kaasi miyuu la mid yahay kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha sidii mid mugdiyaal fara badan ku dhex jira oon dhinacna uga dhaqaaqi karin oon uga bixi karin laa yastawiyaani maala ma sina labadaas marka gaalkii waxaa lagu tilmaamay awaman kaana meytan waa meyd muminkiina waxaa lagu tilmaamay mid nool ayaa lagu tilmaamay marka macnuhu wuxuu noqonayaa macnaha tafsiirka marka la qaato wa tukhrijul xaya mid nool baad ka soo saartaa oo mumin ah min almayiti mid dhintay oo gaal ah oo gaalkiibaa mumin dhala wa tukhrijul mayita mid dhintay baad ka soo saartaa oo gaal ah min alxayi mid nool oo mumin ah oo muminkiibaa gaal dhala taasi waa xagga macnaha nolosha iyo geerida marka arrin macnawiya laga dhigo arrin xisioo aynu taaban karo ay noo muuqata haddii lagu fasirana waxa weeye waxaa lagu fasiray sida xayawaanaadkii isdhalayay iyo geedihii iyo dhirtii aynu beerananay oo xayawaanaadkii oo kale tukhriju lxaya iyo dadkiiba oo tukri noolo oo dhan dad iyo dunyaba waa caam tukhriju waxaad soo saartaa alxaya mid nool baad ka soo saartaa min almayiti mid dhintay oo insaankii oo nool maxaa laga abuuro uu ka soo baxay min anudfa candhuuftii oo wax dhintay ah waxaan noolayn dee marka hore intaan nafba lagu afuufin oo marka hore nudfa dee wax nool ma aha insaankiibaa haddana ka samaysmay kadalika watukhriju alxaya min almayit digaagadii socotee noolayd noolayd waxaa laga soo saaray min almayiti wax dhintay oo dee beedkaa qoloftaa dahaadhan ee noolayneen dhaqdhaqaaqayn markii ay dilaacday maxaa ka soo dhex baxay dee digaagadaa yaree socota soo maha waa alxaya min almayit sidoo kale wa tukhriju alxaya min almayit geedka nool ilan dhirtu way nool yihiin nolol iyaga ku habboon marka geedkaa nool ee waxa weeyaan dhalaya ee tarmaya ee midhihiisa la guranayo ee la beeranayo maxaa laga soo saaray geedka min almayiti dee xabuubkii ama midhihii ama ineeyihii dhulka lagu beerayey geed nool baa ka soo baxay midhuhu miyay nool yihiin ineeyaha ama shinida la qaatay ee dhulka lagu beero dee xabuubka ama firida hadhuurka ee dhulka lagu tuuraya wax nool maaha soo maaha dee wa tukhriju alxaya min almayiti geedkaa nool ee midhaha laga guranayo waxaa laga soo saaray wax dhintay oo ineeyaha ama midhaha dhulka lagu riday wa tukhriju lmayita min alxayi mid dhintayna waxaad ka soo saartaa mid nool tii uun cagsi oo beedkii dee wax nool maaha soo maaha inta aanu dilaacin halkee laga soo saaray dee digaagadii baa dhashay soo maaha meel kalu ka soo baxay wa tukhriju lmayita min alxayi mid dhintay oo beedkan ah dee qoloftaa dahaadhan ayaa min alxayi digaagadaa noolee socotaa dee laga soo saaray wa tukhriju lmayita min alxayi midhahan ama inanyahan hadhow aad dhulka ku rida si aad beeri doonta halkay ka soo baxeen dee geedka nool soo maaha ilaan waa tii hore cagsigeedii uun wax dhintaad ka soo saartay wax nool waa inanyaha iyo midhaha aan noolayn laftimireeddaa dhulka lagu ridaye la beerayo maxay ka soo baxday geedkaa timirtee nool ee taagandii wa tukhriju lmayita min alxay sidoo kale annudfa candhuuftaa yar dee wax nool ma aha laakiin maxay ka soo baxday dee insaanka nool soo maaha nudfadaa hadhow wax laga abuuri doono wa tukhriju lmayita min alxayi markaa taana waa lagu fasiray in meydkii laga dhigo waxyaabaha aan noolayn ee midhaha iyo ininyaha iyo beedka yacni waxyaabaha in lagu idlaaqo meyidkii aan noolayn noolihiina lagu idlaaqo dee waxa weeyaan ama geedkii dhalayay ee waxa weeyaan waxa weeyaan midhaha laga guranayey ama digaaggii iyo xayawaanaadkii socday ama insaanka laftiisiiba xayiga lagu fasiro wtarzuqu man tashaau bigayri xisaabin alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow allaahumma yaa allah allahayow miimkaa shadani wuxuu ciwad ama bedel ka yahay yaa unidihi oo halkii lagu odhan lahaa yaa allaah waxaa ka naa'iba yaadii allaahumma miimkaa shadan oo macnuhu waxa weeyaan allaahumma yaa allah allahayow maalika almulki yaa maalika almulki ka mulkiga iska lahow tuutii waxaad siisaa almulka mulkiga man tashaau ciddaa doonta inaad siiso oo watansicu waad ka siibtaa almulka mulkiga minman tashaau ciddaa doonta inaad ka siibto oo watucizu waad cizaysaa man tashaau ciddaa doonto oo watudillu waad dulaysaa man tashaau ciddaa doonto biyadiga gacantaada ayuu ku sugnaaday allahayow alkhayru khayrku innaka adigu calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan baa tahay tuuliju waad gelisaa allahayow alleyla habeenkii fi nahaari maalintii ayaad dhex gelisaa oo markaasay maalintii dheeraataa habeenkiina gaabtaa wa tuuliju nahaara maalintiina waxaad dhexgelisaa fi leyli habeenkii oo markaasuu habeenkii dheeraada maalintiina gaabataa wa tukhriju waxaad ka soo saartaa alxaya mid nool min almeyiti mid dhintay ayaad kasoo dhex saartaa wa tukhriju waxaad ka soo saartaa almeyita mid dhintay min alxayi mid nool wa tarsuqu waad arsaaqdaa allahayow man tashaau ciddaa doonto bikayri xisaabin xisaab la-aan baad ku arsaaqdaa laa yatakid lmuminuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin alla waxau ihi laa yatakid yaanay yeelanin almu'minuuna mu'miniintu yaanay ka yeelan alkaafiriina kuwa gaalada ah wliyaaa sokeeye iyo saaxiibe ay jecel yihiin yay ka yeelanin min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood yacnii kuwa mu'miniintiihi mu'miniintii cid aan ahayn oo gaalo ah yaanay sokeeye ka dhigan waman yafcal axadka sameeya daalika arrinkaas ee gaalo xidhiidh iyo awliye iyo sokeeye ka dhigta falaysa ma ahaanin min allah ilaahay xaggiisa kama ahaanin fii shayin waxba kaasi alle xaggiisa waxba kama ahaanin waa waxba yahay macnaha waa qof dulli ah oo diin la-aani u soo hoyatay macnaheedu oo cuquubo iyo cadaab u soo hoyday wilaayadii ilaahayna ka dhex baxay oo waxaanu waxba kaga sugnayn min wilaayat illaah ilaahay jacaylkii iyo xidhiidhkii uu mu'miniinta la lahaa kaasi way seegtay walaagaasi oo wilaayada ilaahay shaqo kuma leh nasiibna kuma leh ilaa an tattaquu yacni waxaa laga soo reebayaa sokeeyaha ka dhiganina ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane minhum gaalada tuqaatan cabsi waa xaaladda daciifnimada iyo taagdarrada lagu jiro wayuxadirukum allah ilaahay waxauu idinka digayaa nafsahu naftiisa ayuu idinka digayaa ay ciqaabahu wa cadaabah yacni daatadiisuu idinka digayaa waxaa looga jeedaa ciqaaba nafsihi ciqaabta uu idin ciqaabi lahaa ayuu idinka digayaa iyo cadhadiisa wa ila allah ilaahay xaggiisa ayuunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab noqoshada dambena xagga allay ahaatay qul waxaad tidhaha nebi allow in tukfuu haddii aad qarisaan maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku sugan aw tubduuhu ama aada muujisaan yaclamuhu allaahu ilaahay waa og yahay oo wayaclamu alla waxa uu og yahay maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba wallaahu alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan weeyi yowma ay wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin maalinkaasoo tajidu ay helayso kullu nafsin naf waliba maa camilad waxay shaqaysatay ee ay samaysay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid la soo xaadiriyey oo goobjoog ah wamaa camilad waxay samaysay oo min suu-in xumaanan ah tawaddu waxay jeclaanaysaa low anna baynahaa in iyada iyo wa baynahu camalkaa xun dhexdooda uu u dhaxeeyo amadaa wakti ama masaafo baciidaa fog yacni waxay tamaniyeysaa oo ay jeclaanaysaa camalkii xumaa iyo iyada in wakhti dheer uu udhaxeeyo ama masaafo dheer ay u dhaxayso oo maxaa kuu soo dhoweeyey ayaa nafta ay odhanaysaa wayuxadirukum allah ilaahay waxa uu idinka digayaa nafsahu naftiisa bimacnaa ciqaabahu waqadabahu macnaha ciqaabkiisa iyo cadhadiisuu idinka digayaa weeyi wallaahu alla ra'uufun kii uu tudhis badan weeyi bilcibaadi addoommadiisa u naxariista aayaadkanna waxa ku sugan xurmatu muwaalaati alkaafiriin xaaraannimada ay xaaraan tahay gaal sokeeye in laga dhigtoo lasoo dhowaysto waa saaxiibkay waan jecelahay waa caynkan farqi baa u dhaxeeya mucaamalada adduunye ahaan dhex maraysa gaalada iyo muslimiinta oo waa la mucaamaloon karaa oo dee waxyaabo fara badan ayaa dhex mari karo adduunyo gaalo iyo islaam laakiin taa macnaheedu ma aha dee in la jecelyaho qalbiga laga doonayo gaalka adigoo naceb oon jeclayn ilan waa cadow alle ayaa shaqo iyo mucaamala idin dhex mari kartaa marka ilaahay wuxuu mu'miniinta u diiday oo ka nahiyey inay gaalo sokeeye ka dhigtaan oo laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaa yaanay sokeeye ka dhigan oonay jeclaan oonay soo dhawaysan baa layidhi ilaahay waxa uu yidhi waman yafcal dalika falaysa min allaahi fii shayin ruuxa sidaa sameeya walaagaa gaalada ee gaalo jeclaadee soo dhawaysta ilaahay xaggiisa waxba kama aha oo wilaayadii ilaahayna wuu ka dhex baxay qof wilaayada ilaahay ka baxayna dee cadow baa cidlo ka helay ila ilaahay waa weliyulmuminiin isagaa muminiinta arrinkooda tawaliya dee welinimo ilaahay haddaad ka baxdo waxa weeyaan cadowgiibaad cidlo ugu baxday markaa kuwaasi ilaahay xaggiisa waxba kama aha taa waxaa looga jeedaa haddii walaagu uu yahay noocii lagu gaaloobaye mukafirka ahaa waxa weeye waa qofku gaalada markuu usoo dhawaysto uu u jeclaado diinta ay haystaan darteed ama in diinta islaamka lagu soo duuloo laga adkaado darteed ama uu qalbiga ka jeclaado waxay iyagu haystaan yacni jacaylka uu gaalo jecel yahay markay tahay limaa hum calayh waxay haystaan darteed oo diintooda ah dee waa gaalnimo weyn oo waa ku gaaloobaya markaa falaysa min allaahi fii shay waxbaba kuma sugno oo dee waa gaal haddiise uu gaalo u xidhiidhiyo ma aha jacayl uu qalbiga ka jecel yahay ma aha raalli uu ka yahay diintooda iyo dhaqan xumadooda laakiin cabsi ama damac ama waa damac duunyo adduun ka hel ama waa cabsi waxbay ku yeeli labadaa midkood isagoo qalbiga ka diidan hadduu u xidhiidhiyo dee kuma gaaloobayo laakiin waa min kabaa'ir dunuub waa dembiyada waaweyn ee cadaab iyo cuquubo lagu mudan karo markaana falaysa min allaahi fii shayin dee waa faasiqo waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala wilaayadiisii waxa weeyaan xooggeedii iyo mucdamkeedii waayey ilaa an tattaquu minhum tuqaatan waxaa loo soo reebay tuqyada ama taqiyadaas waxa weeye mu'minkii markuu gaalo ku dhex nool yahay ee gaaladii ay ka xoog badan tahay ee uu ka cabsoodo inay waxyeesho inuu afka baarkiisa uga muujiyo waxay jecel yihiin isagoo qalbiga ka diidan waxa uu ku hadlay ama gaalnimo ha gaadho ama ha ka sokayso laakiin waxay jecel yihiin hadduu ku hadlo laakiin dee sababtuu ugu hadlaya ay tahay ikraah lagu khasbay iyo cabsi iyo daruuro darteed way u bannaantahay xaaladda daruurada waayo dee addaruuratu tubiixu lmaxduuraat xaalaadka daruuraadku waxay banneeyaan wax markii hore xaaraan ka ahaa xilligaad ikhtiyaarka lahayd laakiin dee xilliga daruurada ikhtiyaar ma lihid imaa inaad naftaada ku weydo wa imaa inaad ku badbaado waxay doonayaan inaad ku tidhaahdo marka taas waa laynoo rugseeyey oo ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadra waxaa laga soo reebay kufriga iyo gaalnimada ruuxa ku dhawaaqa erey gaalnimo isagoo qalbigiisu ku xasiloon yahay iimaankii gaaladiibaa intay heleen waxay ku khasbeen gaalnimo inuu ku dhawaaqo way u bannaan tahay inuu ku dhawaaqo si uu u badbaado hadduu ku dhawaaqi waayo ku dhintana dee waa shahiid oo casiimadii iyo go-aankii adkaabuu qaatay laakiin maxaa fasax oo loo ruqseeyey si naftiisu u nabad gasho in waxay doonayaan uu ku hadlo waa xaalatu daruura marka ilaa an tattaquu minhum tuqaatan waa waxyaabaha mujaamalada ah ee afka baarkiisa ah ee qofkii iyadoo cabsi ay hayso oo taagdarro iyo dacfi lagu sugan yahay waxa uu ku hadlo isagoo gaalada ku raaligelinaya taqiyadu waa taas wayuxadirukum allahu nafsahu wa ila llaahi lmasiir waa goodi iyo waciid adag oo ilaahay wuxuu idinka digayaa cadaabkiisa iyo cadhadiisa iska jir oo iska ilaaliya in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah waxaynu soo maray wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah in aayaddaa lagu nasakhay laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha oo qofka naftiisa waxa ku soo dhaca ee soo mara een ku sugnaan loo qaban maayo oo lagu xisaabin maayo waayo dee ma awoodi karo qofku qalbiga inuu ka ilaaliyo xumaanta kusoo dhacaysa wuxuu sameeyo ama uu go-aansado ayuunbaa loo qabanayaa laakiin halkan waxaa looga jeedaa ilaahay baa og dee ka digtoonaadoo iska ilaaliya oo qalbiga ha ku qabanina waxaan ilaahay raalli ka ahayn ilain allah taalacanayo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum halka alla uu taalacanayo u dadaalo u daryeel markaa oo xumaan ka ilaali yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu waxaa layna xasuusinayaa aakhiro iyo dhibaatooyinka yaalla oo naftu marka ay helayso wax alla waxay shaqaysatay ee khayr ah dee khayrka way ku farxaysaa waxay xumaan samaysana waxay doonaysaa inay kala dheeraadaan oo masaafo fog ama wakhti dheeri u dhaxeeyo oo ruuxii wuxuu is odhanayaa maxaa maanta tan kuu keenay miyay kaa fogaato wuxuu tamaniyayaa in isaga iyo camalkiisa xun waxa weeyaan wakhti fog ama masaafo foge ay u dhexayn lahayd taasuu jeclaanayaa laakiin wuxuu helayo oo suurtagala ma aha waxaa aayaadkan markaa ku sugan jawaasu taqiya fii xaalati dacf in waxyaaba afka baarkiisa alla odhan karoo gaalo lagu raali gelinayo wakhtiga daciifnimada iyo cabsida lagu jiro een awoodiyo itaan lalahayn wujuubu lxadari min cadaab illaahi wadalika biaacatih waxaa ku sugan waajibnimada cadaabka alle in laga cabsoodo oo laga digtoonaado oo aacada alle lagaga digtoonaado waxaa kaloo la xusay khuuurat lmowqifi yowma alqiyaama mowqifka qiyaame khatarta uu leeyahay iyo inay waajib tahay in loo diyaargaroobo alla waxau ihi laa yatakid yaanay yeelanin almuminuuna muminiintu alkaafiriina kuwa gaalada ayaanay ka dhiganin awliyaa kuwa sokeeya ah oo ay jecel yihiin oo saaxiiba ah min duuni lmuminiina muminiinta sokadoodii ay ka dhiganin macnaha kuwa gaalo ah yaanay sokeeye ka dhigan ay jeclaadaan oo ay soo dhawaystaan oo ay xidhiidhiyaan waman yafcal ruuxa sameeya daalika arrinkaas waa walaau lkufaar ee gaalada xidhiidhiyee jeclaadaa falaysa ma ahaanin min allah ilaahay xaggiisa kama ahaanin fii shayin waxba shay dhexdii waxbaba kama aha xagga alleh waa nin dulloobay oo diindara usoo hoyatay qof gaal qalbiga ka jeclaaday ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane minhum gaalada tuqaatan cabsi oo macnaha aada hadal aada iyaga ku raali gelinaysaan afka baarkiisa ka tidhaahdaan iyadoo qalbiga aanay idinkaga jirin ilaa man ukriha wa qalbuhu mumainu biliimaan haddaad ka goosatana laakiin an tattaquu minhum tuqaatan ha yeeshee gaalo inaad ka cabsataan cabsi oo cabsi darteed aada hadal raali gelinaya iyaga u tidhaahdaan falakum daalika waa idiin bannaan tahay wayuxadirukum allah ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu ay cadaabahu wa ciqaabah cadhadiisi iyo cuquubadiisuu idinka digayaa wailallaahi ilaahay xaggiisa ayuunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab noqodku xagga alluu ahaaday qul waxaa tidhaha nebi allow in tukfuu haddii aad qarisaan maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku sugan aw tubduuhu ama aada muujisaan yaclamuhu allah ilaahay waa ogyahay wayaclamu waa ogyahay rabbi maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada dhexdeedaba waxa ku sugan wallaahu alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii waa awood badan weeyi wadkur wadakir xasuuso dadkana xasuusi yowma maalin xasuuso dadkana xasuusi tajidu ay helayso kullu nafsin naf waliba ay helayso maa camilat wixii ay samaysay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid la soo xaadiriya khayrku wamaa camilat jumlad cusub ka dhigo wamaa camilat waxay samaysane naftaasi oo min suu'in xumaan ah tawaddu waxay jeclaanaysaa naf waliba low anna baynahaa haddii ay u dhaxayn lahayd iyada iyo wa baynahu camalkaa xun amadan wakti uu udhaxayn lahaa ama masaafo masaafada ama wakhtigaasoo baciidan fog macnaha xumaantay samaysayna waxay jeclaanaysaa oy doonaysaa in iyada iyo xumaanta ay u kala dhaxayn lahayd wakhti fog oo laga fogeeyo ama masaafo dheer wayuxadirukum allah ilaahay waxau idinka digayaa nafsahu ay ciqaaba nafsih aw cadaaba nafsih cadaabkaau idin cadaabaya ama cuquubadiisa ayaa alla idinka digayaa wallaahu alla ra'uufun waa mid tudhis badan oo bilcibaadi addoommadiisa u tudha qul waxaa tidhaha nebi allow in kuntum haddii a ahaateen tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allaahu dee haddii aad isoo raacdaan waa jawaabu alab baa la ydhaha ey in tattabicuunii haddii aad isoo raacdaan hee yuxbibkum allah ilaahay waa idin jeclaanayaa markaa oo wayakfir waa idin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinana waa idin dhaafayaa wallaahu alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan qul waxaad tidhaha nebi allow atiicu llaaha ilaahay yeela oo ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca fain tawallow hadday jeestaan waa haddii khiyaab laga dhigo oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa hadalkii khitaabka kusoo socday waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba hadalkii khitaabkaa laga jeesto haybaa loo jeedsaday wax maqan in laga waramo oo alle iyo rasuulkiisa ateeca fain tawallow iyagunbaa loo jeedaayo hadday jeestaan marka waa marka haybo laga cabiro wax maqan ama fain tawallow ay fain tatawallow waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood ee mudaarica midkood ayaa la gooyey oo macnuhu markaa khitaabkiibuu ku socdaao waxa weeyi fain tawallow idinku haddaa jeedsataan maha khiyaab markaas waa khitaab fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada alla ma jecla aayadan salafku waxay odhan jireen sida xasanulbasri iyo keyrkiiba laga wariyey aayatulmixna waa aayaddii imtixaanka dadka lagaga qaaday imtixaan oo waxau yihi xasanulbasri idacaa qowmun maxabat allah fabtalaahum allahu bi hadihi alaaya dad baa waxay ku andacoodeen allaanu jecellahay waxaa lagu imtixaamay aayaddan waayo maxabada iyo jacaylku iddicaa maaha sheegasho hadduu sheegasho yahay ruux walba waa iska sheegan lahaa marka maxaa lagu imtixaamay aayaddan oo waxaa laga dhigay calaamadda astaanta tusinaysa jacaylka alleh mutaabacada rasuulka oo waxa weeye mutaabacatu rasuuli daliilun calaa maxabat illaah rasuulka in la raaco la rumeeyo sunnadiisa lagu sugnaado ayaa astaan iyo calaamad u ah ilaahay in la jecel yahay ilaahay markaa waxa uu ku soo dejiye oo uu ku yidhi haddaad i jeceshihiin rasuulkan soo diray raaca markaasaan ana idin jeclaanayaa laakiin haddaad rasuulka raaci weydaan ima jeclidin oo jacaylkaa ku andacoonaysaan been weeyaan weeye marka yacni dacwada iyo sheegashadu waxay u baahan tahay markhaati albayinatu cala almudaci walyamiin calaa man ankar qofka wax ku andacooda markhaataa laga rabaa dee markaad tidhaahdo ilaahay baan jecelahay markhaatigaaga keen waxaa markhaati kuu noqon kara inaad rasuulka raacdo laakiin adoo sunnihii rasuulka khilaafaya oo axaadiistii nebiga khilaafaya oo aqwaashiisii iyo afcaashiisii korkaaga iyo kalkaaga midna aanay ka muuqan haddaad haddana tidhaa anaa jecel dee waxaa lagu odhanayaa waa beentaa haddaad jeceshahay waad raaci lahayd tacsil ilaaha wa anta tascumu xubbahu hada lacamrii fi lqiyaasi badiicu low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina almuxiba liman yuxibu yuiicu haddii jacaylkaagu run yahay waad adeeci lahayd ciddaad leedahay waan jecelahay waayo ina almuxiba liman yuxibu yuiicu ruuxa wax jecel cidda uu jecel yahay wuu adeecayo ma caasiyo rasuulkaan caasiyaya sunnadiisaan ka baydhayaa laygu taag heli maayo inaan ku toosnaado haddana waan jecelahay dee intaa haddii lagu jeclaanayo dadkuba axbaabullaahi wa rasuulihi bay wada noqon lahayen laakiin waxaa lagu kala baxay waa imtixaankan ninkii rasuulka raaca uunbaa jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna uu jeclaanaya salafkuna waxay yidhaahdeen dadkii wanaagsanaaye hore laysa shanu an tuxiba inama shanu an tuxaba maaha arrinka muhiimka muctabarkee la qiimeynaya inaad adu wax jeclaato oo tidhaa anaa jecel laakiin arrinka muhiimkee ka sarreeya kaa waxa weeye an tuxaba adiga in lagu jeclaadood maxbuub noqoto alla uu jecel yahay allana wuxuu kugu jeclaanayaa mutaabacatu rasuul inaad rasuulka raacdo marka muuqaalkaaga hoygaaga hugaaga dhaqankaaga aqwaashaada afcaashaada aadaabtaada mucaamalaadkaaga noloshaadoo dhan ku salee sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas ayaad noqonaysaa qof alle iyo rasuul ilaahay uu jecel yahay rasuulkiina raacay oo rumeeyey aad noqonaysa alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow in kuntum haddaa ahaateen tuxibuuna kuwa jecel allaha alla kuwa jecel haddaa tihiin fattabicuunii aniga isoo raaca anaa alla isoo diray eh yuxbibkum ullah dee haddaad isoo raacdaan hee waa jawaabu alabkii yuxbibkum allaahu ilaahay markaa waa idin jeclaanayaa haddaad i raacdaan oo wayakfir waa idin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinnana waa idin dhaafayaa wallaahu alla kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan qul waxaa tidhaha nebi allow atiicu llaha ilaahay aeeca iyo warasuula rasuulkaba aeeca fain tawallow ay fain tatawallow haddaad jeedsataan waa khiaab ama khiyaabba ka dhigo fain tawallow hadday jeestaan fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online